Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka labaad ee Golaha Maamulka iyo Horumarinta Kalluumeysiga oo uu ka soo qaybgalay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga dowladda federaalk Soomaaliya, wasiirada wasaaradaha kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga dowlad goboleedyada dalka, iyo gobolka Banaadir. Shirka ayaa wuxuu ku saabsanaa xoojinta Golaha Maamulka iyo Horumarinta Kalluumeysiga dalka. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Siyaad Cumar ayaa warbaahinta uga warbixiyey war murtiyeedka.
wasiirada kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ee jam- was- wasaaradaha kalluumeysiga wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ayaa shir wada tashi ah ku yeeshay magaalada kismaayo sagaal iyo tobankii ilaa labaatankii bishii februaayo laba kun labaatan iyo afar shirkan oo ah kii labaad ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumeysiga waxaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta u dhexeysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowladda dhexe ka doodista xog ururinta kalluumeysiga dalka soo bandhigidda qorshaha tobanka sano ee horumarinta kalluumeysiga ten years fisheries master plan warbixinta iyo hadafka horumarinta kalluumeysiga hirgelinta habraacyada golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumeysiga iyo mudnaansiinta ilaalinta amniga badaha iyo la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah shirka labaad ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumeysiga soomaaliyeed ayaa laga soo saaray qodobada soo socda kow in la xoojiyo wada shaqaynta wasaaradaha kalluumeysiga heer federaal iyo dowlad goboleed iyo kalluumeysatada soomaaliyeed lagana taageero dhisidda awoodda aqoonta iyo xirfadaha kalluumeysiga ay u baahan yihiin laba in toddobaad gaar ah loo asteeyo dhiirigelinta iyo horumarinta kalluumeysiga sideedda ilaa afar iyo tobanka mey laba kun labaatan iyo afar toddobaadkaas oo lagu soo bandhigi doono wacyigelinta kalluumeysiga dhiirigelinta maalgashiga iyo soo bandhigidda daraasado wax ku ool ah oo ku saabsan kalluumeysiga saddex in la iska kaashado amniga badda ka hortagga dembiyada ka dhaca badaha gaar ahaan kalluumeysiga sharci darrada ah isla markaana wada shaqayn dhow lala yeesho hay-adaha fulinta ee dowladda sida ciidanka badda iyo difaaca xeebaha booliiska wasaaradaha garsoorka dekedaha amniga iyo gaashaandhigga in la ballaariyo habka la socodka dhaqdhaqaaqa maraakiibta iyo doonyaha kalluumeysiga lagana hirgeliyo dowlad goboleedyada xarumo la socod oo cusub si wadajir loola dagaalamo kalluumeysiga sharci darrada ah iyo kalluumeysiga xaddhaafka ah shan in wasaarad wasaaradda kalluumeysiga ee heer federaal ay la xisaabtanto hay-adaha wada wada mashaariicda horumarineed ee kalluumeysiga lagu shaqeeyo aragti ah Somali led Somali ownership lix in qorshaha tobanka sano ee horumarinta kalluumeysiga ama fisheries master planka loo yaqaan loo adeegsado dejinta istiraatiijiyado qorshayaal siyaasado iyo habraacyo lagu horumarinayo kalluumeysiga dalka toddoba in la dhammaystiro hannaanka shaqo ee heerarka kala duwan ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumeysiga ayna ugu horeyso ansixinta habraacyada f m d c standard operating procedures astaynta awoodaha t o r koox loo yaqaan joogteynta kulamada qoondeynta miisaaniyada miisaaniyadda golaha iyo wixii la mid ah sideed wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka galmudug waxay codsatay inay martigeliso shirka saddexaad ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumeysiga sidaa darteed shirka saddexaad ee golaha waxa uu u qabsoomi doonaa labaatan iyo toddobada ilaa iyo soddonka bisha mey laba kun labaatan iyo afar haddii alla idmo taasoo micnaheedu tahay waxaa lagu qaban doonaa galmudug sagaal golahu wuxuu u mahadceliyey dowladda jubbaland gaar ahaan madaxweynaha dowladda jubbaland mudan axmed maxamed islaam iyo dhammaan xubnaha kale dowladda oo si heer sare ah u martigelisay shirka labaad ee golaha iyo mashruuca badmaal oo soo qabanqaabiyey shirka waa mahadsantiin